بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله الفصل الثاني قواعد في صفات الله تعالى القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه waxa uu sheekhu halkan ka galay calayhi raxmat ullah kitaabkeennii alqawaacid اlmuhlى fi sifaat اllahi wa asmaa'ihi اlxusnaa fasalkii labaad waxaa inoo soo dhammaaday fasalkii hore oo ahaa qawaacid ku saabsan asmaada ilaahay fasalkan labaadna waa qawaacid ku saabsan sifaatka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu sheekhu yidhi alfaslu الthaani fasalkii labaad weeyi qawaacidu fi sifaati اllahi tacaala ay haadihi tani qawaacidu waa qawaacid waa khabar mubtadihiisii maxduufiya baynu ka dhignay haadihi tani qawaacidu qawaacid weeyi qaacidooyinkaasoo fii sifaati اllaah ilaahay sifaatkiisa ku saabsan tacaalaa koreeye alqaacidaة اluulaa qaacidada hore waxa weeyi صifaat اllahi tacaalى kuluhaa صifaatu kamaali laa naqsa fiiha biwajhi min اlwujuh صifaat اllah ilaahay sifaatkiisa iyo tilmaamihiisu tacaalaa koreeye kulluhaa sifaatkaasi dhammaantood sifaatu kamaalin waa dhammaystiran iyo ammaan sifaadkood macnaha waa sifaad kamaal iyo ammaan iyo dhammaystiran tusinaaya laa naqsa fiiha oo laa naqsa nuqsaani fiihaa sifaadkaasi kuma sugna biwajhin weji oo min alwujuuhi wejiyada ka mida sinaba nuqsaani uguma sugna macnaha wuxuu uga jeedaa biwajhin min alwujuuh sina naaqisu ma aha si walba waa u kamaal macnaheeduna waxa uu yahay alkamaalu اlmuطlaqu lilaahi waxdah yacni makhluuq kastaa kamaalka iyo madxiga uu leeyahay dee nuqsaan baa ku jirta laakiin ilaahay kamaalkiisu waa muطlaq si walba waa u kaamil sinaba uma kala dhinna nuqsaan iyo iinina kuma jirto ifaat اllah ilaahay sifaatkiisu tacaalaa koreeye kulluhaa sifaatkaasi dhammaantood sifaatu kamaalin dhammaystiran sifaatkeed weeyaan oo waa sifaat kamaal iyo dhammaystiran iyo ammaan tusinaya oo laa naqsa fiihaa wax nuqsaanihii aanay ku sugnayn biwajhin min alwujuuh weji wejiyada ka mid ah wuxuu uga jeedaa biwajhin min alwujuuh sinaba si walba haddii loo eego waa kamaal sina nuqsaani uguma jirto macnihiisa uu ujeeda waa intaa kalxayaati sida nolosha iyo walcilmi cilmiga iyo walqudra awoodda iyo kartida wasamci iyo maqalka iyo walbasari aragga iyo walraxmati naxariista iyo walcizati awoodda iyo adkaanshaha iyo qalabada iyo walxikmati xikmada shay walba meeshiisa in la dhigo iyo walculuwu saraynta walculuwu ha o dhan walculuwi ilan way isku wada cadfanayd kal xayaatidii hore marka waxa uu ku yihi sifaatkaasi kal xayaati noloshii oo kale weeyi iyo walcilmi cilmigii inuu wax walba ilaahay og yahay iyo walqudrati kartidii iyo awooddii iyo wasamci maqalkii iyo walbasari araggii iyo walraxmati naxariistii iyo walcizati yacni awoodda iyo qalabada iyo adkaanshihii iyo walxikmati xikmaddii iyo walculuwi saraynta iyo walcadamati weynida iyo wagayri daalik waxaa la soo sheegay wixii kale aan ahayn ee ka soo hadhay macnaa sifaadkii kale ah waxa uu sheekhu markaa inoo sheegay horta awalan wa qabla kulli shay ilaahay sifaadkiisu inay yihiin kuwa dhammaystiran oo nuqsaan iyo in lahayn dhammaystiranka iyo kamaalkaasina si walba inuu yaho muطlaq u yahay oo nuqsaan aanu lahayn amhiluu inoo soo qaatay oo dee alxayaat markaad soo qaadato tusaale ahaan waa xayaatun kaamila waa nolol dhammaystiran siday u dhammaystiran tahay dee lam yasbiqhaa macnaha xayaatadu siday u dhammaystiran tahay lam yasbiqhaa cadamu walaa yalxaquhaa zawaalu cadam kamuu horeyn oo mar aanu alla jirin tacaala allahu can dalika culuwan kabiira dee may jirine mar walba ilaahay mawjuud buu ahaa xayun buu ahaa tamaam alxayaa walaa yalxaquhaa zawaalun zawaalna kama daba imanayo oo dee mar uu waxa weeyaan dhiman doona ama dhammaan doonaa ma jiri doonto tacaala allahu can dalika culuwan kabiira marka sow ma arkasid farqiga u dhaxeeya xayaatadii khaaliqa iyo xayaatadii makhluuqa oo xayaatu lkhaaliq waa xayaatun taammatun kaamila kamaal mutlaq ah oo cadamna kama horeeyin zawaalna ka daba iman maayo waa tamaam alxayaa waa kamaal mulaqa laakiin xayaatada makhluuqu dee waa xayaato naaqis ah waayo cadam baa ka horeeyey zawaalna waa ka daba iman doonaa idan nolol ha ahaato laakiin nolosha ilaahayna waa allaha kaamilka a min kulli wajhin waa noloshiisii oo waa kaamil oo sida daatadiisu ay kaamil u tahay ee nuqsaan aanay u lahayn ayaa sifaadkiisuna ay kaamil u yihiin oo nuqsaan aanay u lahayn makhluuqana sida daatadiisu ay naaqis u tahay ee kaamil aanay u ahayn ayaa sifaadkiisuna ay naaqis u yihiin oo kaamil aanay u ahayn idan de laa wajha lilmuqaaranati bayna alkaamil kamaalan muطlaqan wاnaaqis min bacdi اlwujuuh wax la ysbarbar dhigi karoo laysku miisaami karaba dee miyay yihiin allaha kaamilka ah min kulli wajhin sifaadkiisa iyo makhluuqa naaqiska ah sifaadkoodu dee markaa wax la muqaaranayn karo oo laysu miisaami karaba miyay yihiin ma aha wey marka nuqsaanta iyo kamaalku waxay ka kala dhigan tuhuun dee almuqaarana bayna alkaamili wa bayna اnaaqis ilaahayna waa kaamil kamaal muطlaqa min kuli wajhin makhluuquna dee waa naaqis daatadiisa iyo sifaadkiisuba marka miaal waxaa kaaga filan dee xayaat ullah iyo xayaat lkhalq farqiga udhaxeeya had iyo jeerna dee farqiga daatada udhaxeeya daatada ilaah iyo dawaadka makhluuqaadka siday u kala fog yihiin ayuunbaa dee sifaadka ilah iyo sifaadka makhluuqaadkuna ay u kala fog yihin oo had iyo jeer dee alkalaamu fi daat kalkalaam fi sifaat oo sida daatadiiba iyoba dee dawaadkii kale ay u kala duwan yihiin ayaa sifaadkii iyo sifaadkiina ay u kala duwan yihiin bayna alkhaaliq wاlmakhluuq waxaa la mida cilmigii cilm اllah kaamilu min kuli wajhin waayo wuxuu koobay bikuli shay ilahay cilmigiisu soo maah yaclamu kula shay ma kaana wama yakunu wama lam yakun low kaana kayfa yakuun lakin cilm اlmakhluuq dee waa naaqis soo mah wma utiitu min alcilmi ila qaliila wa fowqa kuli dii cilmin caliim wax kastood og tahay haddana wuxuunba kaa qarsoon soo maah manzilo kastood cilmi ka gaadho marka calaa kullin wuxuu amhiladaa u soo qaatay ilaahay sifaadkiisu inay kaamil yihiin kamaal muطlaq ah oo sinaba aanay nuqsaan u lahayn waxa uu sheekhu yihi waqad dalla waxaa tusiye calaa haadaa arrinkaas kamaalkaa sifaadka rabbi asamcu waxyiga oo macnaha kitaabkii iyo sunnadii ah samciga wuxuu ku ilaaqayaa dee qur'aankii iyo sunnadii waxyiga wixii ku soo arooray ee dee samada laga maqlay wax dee bani aadamu la yimid aan ahayd waqad dalla waxaa tusiye calaa haadaa kamaalka muطlaqee sifaadka rabbi assamcu waxyiga kitaabkaa ilaahay iyo walcaqlu caqliga saliimkee fayow maaha caqliga kharaabay ee shubuhaadka iyo shahawaadku ay baabi'iyeen waa caqliga saliimka ah ka an nusuusta sharciga ka hor imani waa caqliga fayow laakiin caqliga mariidkaee kharaabay dee nusuusta wuu ka hor imanayaa soo maha ilan qaar baa wujuudkii ilaahayba diidoo dafiray waqad dalla waxaa tusiye calaa haadaa arrinkaa kamaalka sifaadka rabbi assamcu waxyigaas kitaabka rabbi iyo walcaqlu caqliga fayow ee caafimaadka qaba iyo walfitratu abuurka qofka ku beeran fitrada waxaa la yidhaha insaanku waxa uu ku soo dhashee ku beeran ee asalka u ah in laga leexiyo mooyaane shayga uu qofku ku dhashee asalka iyo asaaska u ah ayaa la yidhaha fitratu linsaan in hadhow laga leexiyo mu'ahiraad iyo saamayn dibadda kaga timaada ay ka zuuliso mooye haddaba saddexdii buu mid mid kuugu sheegayaa wuxuu ku yidhi ama samcu waxyigii miya waa kitaabkii rabbi eh fa minhu waxaa ka mid a samciga qowluhu tacaala hadalku allah yidhi koreeye liladiina laa yu'minuuna biاlآakhiraةi mahalu الsaw walilaahi اlmahalu اlأclىa wa huwa alcaziizu اlxakiim rabbi waxau yihi jala sha'nuh liladiina kuwii waxa u sugan laa yu'minuuna aan rumaynaynin biاlآakhirati aakhiro kuwaan rumaysnayn waa gaaladiiyo waxay leeyihiin mahalu sawi xumaanta sifadeeda macnaha tilmaanta xun ee nuqsaanta ah mahalu saw waa sifatu naqsi waa sifada liidashada iyo iinta iyo xumaanta xambaarsan weeyaan mahalu saw marka aakhiro kuwaan rumaysnayni waxay leeyihiin mahalu saw xumaanta sifadeeda tilmaanta xun ayay leeyihiin walilaah allana waxa uu leeyahay jala sha'nuh almahalu sifada alaclaa ee sarraynta badan wasfiga iyo tilmaanta ugu sarraysa hadda waxaa la cabiray horta almathal iطlaaqaadka ama macaaniday ku timaadda waxaa ka mid a bimacna alwasfi inta badan oo ilaahay wuxuu yidhi mathalu ljannati alatii wucida almuttaquun ay wasfu ljanna yacnii jannadii loo yaboohay kuwa ilaahay ka baqda mahalkeeda bimacnaa sifadoodu baa loo jeedaa mathalu ljanna ay wasfu ljanna weeyi marka ilaaqaadka yacni mahalku uu ku yimaado waxaa ka mid a bimacna alwasfi waana ka hadda loo jeedo haddaba mahalka walilaahi almathalu alaclaa waxaa lagu sifeeyey alaclaa oo ah afcalu tafdiil waxaanay tusinaysaa annahu laysa fowqahu shay macnaa sifada ugu sarraynta badan ee sifa aanay ka sarrayn halkaa maxaa laga qaadanayaa alkamaalu lmutlaq macnaha sifaadka alle wax ka kaamilsan oo ka sarreeya oo ka dhammaystiran inaanay jirin oo macnaha kamaaluuni hadduu jiro ilan makhluuqaadka laftoodu kamaal bay leeyihiin laakiin kamaalkoodu dee waa naaqise waxa macnuhu yahay kamaaluuni hadduu jiro ka ugu akmalsan ee ugu sarreeya yaa leh ilaahay subxaanahu wa tacaala walilaahi allana wuxuu leeyahay almathalu alaclaa sifada ugu sarraysa ee wax ka sarreeya aanu jirin afcal yani waa afcalu tafdiil oo maa dalla cala almushaarakati waziyaada haba lagula wadaago laakiin ka ugu sarreeya sarrayn iyo ziyaaduu tusinaya oo dee nooc kamaalka ka mida makhluuqu way leeyihiin soo maah laakiin ka allah ugu sarreeyo wax lamidii aanu jirin oo lala simaa wahwa rabbi alcasiizu allaha haalibka a weeyin cidina beegsan karin alxakiimu allaha xukumka iyo xikmadaba iska leh ee aan khaldamin weeyaan rabbi jala sha'nu wاlmathalu اlأclىa haddaba sifadaa ugu sarraysa huwa almathalu اlأclىa waxa weeyi alwaصfu waa sifada ama tilmaanta alأclىa ee ugu sarraysa macnaha sarraynta badan waxa uu yihi sheekhu haddaba faminhu samcigii waxaa ka mida qowluhu tacaala hadalku allah yidhi liladiina kuwii waxa ay leeyihiin laa yu'minuuna aan rumaynaynin biاlآakhirati aakhira aan rumaynayni mathalu saw sifada xun xumaanta sifadeeda yacnii tilmaan xun bay leeyihiin walilaahi allana wuxuu leeyahay almathalu sifada iyo tilmaanta alaclaa ee sarraynta badan yacnii wasfiga iyo tilmaanta ugu sarraysaa alla uu leeyahay wa huwa rabbi alcasiizu allaha khaalibka aweeyi ee khalabada iyo awoodda iska leh alxakiimu weeyaan allaha xukumka iyo xikmadaba iska leh waalmathalu alaclaa almathalu alaclaa huwa mathalu laclahaasi waxa weeyi alwasfu alaclaa waa sifada ugu sarraysa oo macnaha sifo kastoo kamaal leh ta ugu akmalsan ee ugu sarraysa allay u sugnaatay sababtuna waxaay tahay sida inoo iman doonta dee waxaa qaacida ah fa mucطi lkamaali awlaa bihi soo maha kamaalka iyo dhammaystiranka iyo wanaagga ka bixiyaa isagaa ugu mudan inuu dee kamaal mutlaqa leeyihi marka makhluuqu dee waxa ay kamaal iyo wanaag haystaan ciddii bixisay waa rabbi eh sow isagu uguma mudna akmalka ka kamaalka ugu sarreeyana inuu isagu lahaado ilan intanba makhluuqa isagaa siiyee oo waa min baabi alawlaa waa qiyaaska la ydhaha qiyaasu lawlaha waxaa la ydhaha qiyaaska qiyaasu tamthiilka iyo qiyaasu shumuulka iyo qiyaasu lawlaha waxa ilaahay loo soo qaataa oo sifaadkiisa gala qiyaaska la ydhaha qiyaasu lawlaha qiyaasulawluhu waxa weeye waa ka aynu leenahay famucطilkamaali awlaa bih oo macnaha haddii makhluuqiiba uu kamaal leeyahay kamaalkanna alla uu siiyey allihii kamaalkan siiyey isagaa u mudan awluhu waa sidaa huwa alawlaa bih marka qiyaasu lwlaa baa la idhaha mar hadduu isaguba bixiyo dee isagaa u mudan inuu kamaalka ugu sarreeyo helo wa ama alcaqlu halkaa waxaynu kaga baxnay daliilkii samciga wa ama alcaqlu caqligii miyaa fa wajhuhu wejigiisu waxa weeye yacni caqligu sida uu kuu tusinayo sifaadka alleh inay kamaal mudlaqa leeyihiin oo wax ka sarreeya aanu jirin wa ama alcaqlu caqligii miyaa sida uu kuu tusinaayo fa wajhuhu caqligaasi wejiga ama sida uu kuu tusinayaa waxa weeyi anna kulla mawjuudin in wax kastoo jira xaqiiqatan dhab ahaan u jira falaa budda waxaa lagama maarmaan u ah an takuuna lahu inay u ahaato mawjuudkaasi sifatun sifo wuxuu yidhi wax kastoo jira waxa lagama maarmaan u ah inuu tilmaaniyo sifo leeyahi mawjuud aan mawsuuf ahayni dee waa macduum ma wax jira laabudda likulli mawjuudin min sifa haddaba wuxuu ku yidhi sifadiina imaa sifatu kamaalin imaa inay tahay sifo dhammaystiran iyo ammaan tusinaysa wa imaa sifatu naqsin iyo inay tahay sifo nuqsaan iyo iin iyo ceeb tusinaysa wathaani kan labaad oo sifada nuqsaanta iyo ceebta ihi baatilun baatil weeyaan binisbati marka loo eego ilaa rabbi rabbi rabbiga alkaamila ee dhammayska tiran le dhinac walba almustaxiqi ee mutaystay lilcibaadati cibaadada waxa uu yidhi sheekhu caqligu sida uu kamaalka sifaadka rabbi ee mudlaqa ah kuu tusinaya waxay tahay kow wax kastoo dhab ahaan u jira oo mawjuudba ah ilan shaygu ama waa mawjuud ama waa macduum wuu jira ama ma jira soo maah marka wax kastoo jira horta waxaa laga maarmaan u ah inuu sife iyo tilmaan leeyahy sifadii iyo tilmaantiina ama waa sifatu kamaal oo ammaan iyo dee kamaal tusinaysa ama waa sifatu naqsin oo yani in ama nuqsaan iyo ceeb tusinaysa wuxuu yidhi haddaba sifada nuqsaantu ilaaha kaamilka ah min kulli wajhin ee cibaadada mutaystay marka loo eego dee sifatu naqsin waa baatil oo ilaahay waa ka nasahan yahi soo maha maxaa soo hadhay markaa dee sifatu kamaal inuu leeyahy marka caqligii halkuu ka tusay kamaalka wuxuu ka tusay dee ilaahay waa mawjuud soo maha wuu jiraa mawjuud kastana sifa waa u lagama maarmaan sifaduna ama waa kamaalun ama waa nuqsaan nuqsaantuna xagga ilaahay waa ka mustaxiil dee maxaa soo hadhay dee sifatu kamaal alle inuu leeyahy waxay mas'aladani ku dhowdahay tii ina soo martay nimankii muctasilada iyo qolooyinkii sifaadka ilaahay u diidayey ee lahaa waxa weeyaan samiicun bilaa samcin caliimun bilaa cilmin yacni sifaadka diidaya asmaadana sugayey cilada ay ilaahay sifaadka ugu diidayeen kuwa ahlulbidaca iyo muctasiladu maxay ahayd sababta ay ugu diidayeen axsant waxay yidhaahdeen yalzamu min tacadudi sifaati tacadud lmawsuuf waana baail yacni mawsuufka sifaadkiisu hadday tacadudaan mawsuufkiina inuu tacadudaa ka dhalanaysa bay yidhaahdeen laakiin de waa caqli xumo oo makhluuqaadkii daciifka ahaa dhexdoodii ayaaba la arkaya makhluuq walba dee inuu inay lagama maarmaan u tahay sifaad mutacadida marka waxyaabihii caqli ahaan loogu radiyey muctasilada halkaa markaynu soo maraynay maxaa ka mid ahaa yani tacadud sifaad inaanay tacadud mawsuuf ka dhalanayn oo dee makhluuqaba inanka ninkani wuu dheer yahay wuu buuran yahay wuu cad yahay waa caynkaas de haddana ma toban qof baa tilmaamaysa waa nin keliya un isagunbaa dherer kale isagunbaa dhumucda iyo buurida le isagunbaa midab kale yani qofku isagoo dee isagii uuna ayaa haddana dee intaasoo tilmaamadu yeelanaya caqliga saliimka miyuu odhanaya ninkan hebele aad intaasoo tilmaamo siisay waa afar qof ama waa shan qof isagoo qof keliya ah ayuu intaasoo tilmaamo leeyay marka laakiin waxaa dhiman caqliyan wixii lagu radinayay taasi waa saxe oo ina soo martay yaa yaa xasuusan man yadkur tacadud lqudamaa baa ka dhalanaya daliilkii caqliga ahay lagu radiyey ina soo maray yaa xasuusan nasiitum dee tan un bay u dhoweydo waxay ahayd in lagu ilsaamiyey in horta likulli mawjuud ay lagama maarmaan u tahay waxa weeyaan ta- sifaat mutacadida kow horta marka ugu horeysa waa mawjuud soo ma waa inuu mawjuud yahay mawjuudkaana imaa waajib اlwujuud aw mumkin اlwujuud soo sifo kale maha haddana shaygii isagoo wujuudkiisa ama waajib unuu yahay ama mumkin unuu yahay marka waajib اlwujuudku de waa ilaahay un wixii ka soo hadhay makhluuqaadkuna de waa mumkin اlwujuud waana la heli karaa waana la waayi karaa haddana waxaa lagama maarmaan u ah mawjuudkaas markuu noqdo waajib alwujuud ama mumkin alwujuud maxaa kusii xiga imaa inuu yahay caynan qaa'iman binafsi aw wasfan fii hayri ama waa cayn iyo daate iskeeda u taagan ama waa wasfi hayrkii ku qumay ilaa awsaaftu iskeedu ma taagna waa macaani hayrkeed ku qumaysa oo daatadaasaa dee sifaatkan lagu sifaynaya marka macnaha caqliyan waxaa dee lagu radiyey shay kasta oo mawjuuda inay lagama maarmaan u tahay tacadudu sifaat oo kow horta marka hore dee waa mawjuud laba waa waajib alwujuud ama mumkin alwujuud saddex waa caynan qaa'iman binafsihi ama wasfan fii hayri markaa shay walba horta marka ugu horeysa saddexdaasiba miyaanay shay kasta u oolin meesha idan likulli mawjuud dee sifaatun mutacadida macnaha waa daliilka caqliga lagu radinayo waxa uu sheekhu yidhi marka wa ama alcaqlu caqligii miyaa wa ama alcaqlu fawajhuhu wejigiisu waxa uu yahay caqliga ana kula mawjuudin in wax kastoo jira xaqiiqatan dhab ahaan u jira falaa budda waxaa laga maarmaan u ah an takuuna inay u ahaatee lahu mawjuudkaasi sifatun tilmaan imaa sifatu kamaalin imaa inay tahay sifo dhammaystiran iyo ammaan ah wa imaa sifatu naqsin iyo inay tahay sifo nuqsaan iyo ceeb ah wahaanii ka labaadoo sifada nuqsaanta iyo ceebtii baailun baail weeyaan binisbati marka loo eego ila arabbi rabbi marka loo eego rabbiga alkaamili ee dhammayska tiran leh si walba rabbiga almustaxiqi ee mutaysanaya lilcibaadati cibaadada allaha kaamilkaee cibaadada mutayse marka loo eego sifo nuqsaan iyo ceebi waa ka reeban tahay walihaadaa sidaasi darteed ayaa adhara allaahu alla u muujiyey tacaalaa koreeye bulaana buطlaana uluuhiyati اlasnaam asnaamta uluuhiyadoodii iyo cubuudiyadii la siinayay baatilnimadeeda alla wuxuu ku muujiyey biitisaafihaa sifowga ay asnaamtu ku sifowday binaqsi nuqsaanta iyo walcajsi taagdarrada sidaa darteed ayaa ilaahay wuxuu ku muujiyey cibaadada asnaamta la caabudaya baadilnimadeeda wuxuu ku caddeeyey sifowga ay asnaamtu ku sifowday nuqsaan iyo taagdarro oo macnaha ilaahay markuu caddaynayay inay cibaadada asnaamtu ay baadil tahay muxuu ku caddeeyey waayo dee waa naaqis asnaamtu waana caajisa mid waxa weeyaan nuqsaan iyo taagdarro ku sifaysanina cibaado ma mutaysan oon dhib iyo dheeftoonahay faqaala tacaala alla wuxuu yidhi koreeye waman adallu oo yaa ka baadinnimo badan minman axad yadcuu barya min duuni illaahi alla sokadii man axad laa yastajiibu aan ajiibayn lahu isaga ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamada yacnii yaa ka baadinnimo badan ruux ilaah sokadii baryaya cid aan aqbalayn oon ajiibayn ilaa qiyaamaha oo mar keliya how intay tidhaahdo wuxuu doonaya hoo aan odhanayno aan siinay walxaal hum iyagu kuwan la ajiiba la baryayaa can ducaa'ihim kuwan baryaya ducadoodiiyo yeedhmadoodiiyo cibaadadooda haafiluuna ay moogan yihiinba oo hum waa macbuudiintii ducaa'ihimna waa caabidiintii oo macnaha kuwan la caabudayaa kuwa caabudaya cibaadadooda warba uma hayaan dee beri horaa la aasoo ay dhinteenoo waxa weeyaan jidhkoodiiyo lafahoodaba ciiddu ay cuntay iyagaa duca u baahan iska dhaaf inay cid wax u taraane marka baailnimada cibaadada asnaamtan ama cid yacni ilaahay hayrkii la baryaya baadilnimadeeda ilaahay wuxuu ku caddeeyey cajsiga iyo taagdarrada oo qof aan awood u lahayn inuu ku ajiibu wax kuu taro dee muu mutaysan inaad barido baryaduna dee waa nooc min anwaaci alcibaada adducaau huwa alcibaada waman adalu yaa ka baadinimo badan minman axad yadcuu baraya min duuni illaahi alla sokadii man axad laa yastajiibu aan ajiibayn lahu isaga ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha oo wahum iyagu yacnii kuwaa la baryayaa ilain manta alfaadulcumuum aho mufrad iyo keyrkiiba ku dhacda markaa damiirkii jamac buu ugu celiya manta oo wahum yacnii kuwan wax barya kuwan la baryayaa dheh can ducaa'ihim ama walxaal hum kuwan waxa weeyaan ee la baryayaa can ducaa'ihim kuwaa baryaya baryadooda haafiluuna ay moogan yihiinoo warba aanay u ahayn wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi koreeye waaladiina kuwa yadcuuna baryaya min duuni illaahi alla soka waaladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan ha kuwa baryaya maahee waa kuwii la baryayey waaladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan ay caabudayaan min duuni illaahi alla sokadii laa yakhluquuna abuuri maayaan shay-an waxba wa hum iyaga ayaaba yukhlaquuna la abuuraa iyagu waxba abuuri maayaana iyagaa la abuurayaa oo kuwo la abuuray ah amwaatun kuwa dhintay weeye oo hayru axyaa'in aan noolayn wamaa yashcuruuna garanna maayaan ayaana yubcahuun goor la soo saarayo kuway ilaahay sokadii baryayaan baryadaa baadilnimadeeda ilaahay muxuu ku caddeeyey taagdarrada iyo caajisnimadooda oo alla wuxuu yidhi kuwaa ay alla sokadii horta baryayaan dee horta laa yakhluquuna shay-an wahum yukhlaquun horta waxay abuuraan daaye iyagaa makhluuqoo la abuuray waa kow amwaatun khayru axyaa iska dhaaf wax kale eh waa wax dhintoon noolayn oon nololba lahayn ilaan xayaatadu waa kamaa leh mowdkuna waa nuqsaan waa wax dhintay iskabadaa inay wax taraan eh wamaa yashcuruuna ayaana yubcauuna goor la soo saari doonana war uma hayaan bal hadda waxa intaasoo nuqsaan iyo taagdarri ay ku kulantay ayay ilaah moodayaan cibaadadooda mutaysto ay wax moodeen oo ay baryayaan waaladiina kuwa yadcuuna ay baryayaan min duuni illaahi alla sokadii laa yakhluquuna ma abuurayaan shay-an waxba wahum iyagaa a yukhlaquuna kuwa la abuuray amwaatun kuwa dhintay weeyaan oo hayru axyaa'in aan noolayn wamaa yashcuruuna garanna maayaan ayaana yubcahuun goor la soo saarayo wa qaala waxa uu yidhi rabbi can ibraahiima ay xaakiyan can ibraahiim isagoo inooga warbixinaya rabbi nebi ibraahim hadalkii uu yidhi walxaal huwa ibraahim yaxtaju calaa abiihi aabbihii uu u xujaysanayo taagdarrada asnaamta ayaa ibraahim aabbihii wuxuu ku yidhi yaa abati aabbahayow lima tacbudu maxaad u caabudaysaa maa laa yasmacu waxaan waxba maqlayn oo walaa yubsiru waxna aan arkayn oo walaa yuqhnii aan kaa tarayn canka adiga shay an waxba maxaad u caabudaysaa aabbihii muxuu ibraahim ku xujeeyey waxa uu yidhi aabbahayow maxaad u caabudaysaa wax nuqsaanta iyo taagdarrada iyo ceebta ka gaadhay heer aanu samac iyo basar lahayn waxna aan maqlayn waxna aan arkayn dee waa nuqsaan soo maaha cid aan arag iyo maqal toona lahayn waa nuqsaan waxna aan kuu tarayn aayaddaas waxa weeyaan ibraahim aabbihii ku xujeeyey isagoo ku muujinaya baadilnimada cibaadada asnaamta maxaa kaley raddi ku tahay ya yay raddi ku tahay oo kale lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yuغni canka shayئa hayridwan axsanta baaraka allahu fiik dee muctasiladan iyo wixii la halmaalo kuwan sifaadka diiday miyaanay raddi ku ahayn ilan iminka aabbihii ibraahim wuxuu ku xujaynayaa waxaan sifadii samciga iyo basarka lahayn oo naaqis ah maxaad ka caabudaysaa soo maha dee bal kuwa iyagoo islaam sheeganaya ilaahii abuuray samcigi iyo basarka u diiday ka war ee yidhi samiicun bilaa samcin wa basiirun bilaa basarin miyaanay dariiqii gaalada ahayn marka sidaas weeye waxay raddi ku tahay kuwa ilaahay sifaadka u diidaya waayo sifa la'aantu waa nuqsaan asnaamta lagu sifeeyey ilaahayna nuqsaantaa waa ka nasahan yihi tacaala allahu can daalika culuwan kabiira markaa raddi bay ku tahay kuwa garan waayey samci iyo basarkii ilaahay uu lahaa inay u sugaan wa calaa qowmih qoomkiisiina waxa uu ku xujeeyey ibraahim oo uu ku yidhi afatacbuduuna qoomkaygiyo reetolkayow ma waxaad caabudaysaan min duuni illaahi alla sokodii ma waxaad caabudaysaan maa laa yanfacukum shay-an waxaan waxba idiin tarayn walaa yadurukum aan idinna dhibayn waxaan dhib iyo dheeftoona idiin lahayn alla sokodii miyaad caabudaysaan uffin ay qubxan xumaan baa idiin sugnaatay lakum idinka ayuu ku yidhi ibraahim idinka iyo welimaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadiie afalaa tacqiluun miyaydaan waxba kala garanayn oo caqli iyo garaad aydaan lahayn yacni ataafuf uf waynaka inaku nidhaahno waxaa la yidhaahdaa waxa la dhibsanayo ila waa waa sawt wixii la dhibsanayaa la ydhaha marka xumaan ayaa idiin sugnaatay weeyaan idinka iyo shirkigiinaba uf baan idhi waxaa markaa nebi ibraahim calayhi asalaam reetolkiina wuxuu ku xujeeyey oo uu yidhi ma waxaan dhib iyo dheeftoona lahayn oo naaqis ah ayaad ilaah ka dhiganaysaan waayo ka cibaadada mutaystay waxaynu dee maraynaa inuu yahay kaamilun min kulli wajhin sifaadkiisu kamaal mudlaqa inay leeyihiin marka maadaama ilaahay kamaal mudlaqa uu leeyahay dee wixii naaqisihi ma mutaysan cibaado waayo waaba naaqis aan dhib iyo dheeftoona lahayn marka waxau idhi afatacbuduuna ma waxaad caabudaysaan min duuni illaah alla sokadii ma waxaad caabudaysaan maa laa yanfacukum shay-an walaa yadurukum waxaan idinna dhibayn idinna dheefinayn uffin ay qubxan xumaan baa lakum idinka idiin sugnaatay iyo walimaa tacbuduuna min duuni illaah idinka iyo waxaad ilaahay sokadii caabudaysaanba afalaa tacqiluun miyaydaan caqli iyo garaad lahayn waayo caqliga saliimkii waxan waa ka nasahan yahay caqliga saliimkii dee dhagax isdul taagi maayo oo waxaan dhib iyo dheeftoona lahayn odhan maayo dhagaxaasaan caabudaya on ilaah ka dhiganaya waayo caqli xumada gaaladiiyo mushrikiinta waxay culimmadu yidhaahdeen caqli xumadooda waxa u daliila waxay raalli uga noqdeen dhagaxaan axjaartii iyo dhagaxaantii ayay raalli ka noqdeen inay ilaahay ka dhigtaan ay caabudaan hadda waa dhagax aan dhib iyo dheeftoona lahayn basharkiina waxay raalli uga noqon waayeen rasuul in looga dhigo waa baca allahu aayadda qur-anka ahayd maxay ahayd ilaahay ma waxa uu soo diro uu soo saaray bashara rasuula macnaha waxay inkirayaan sidee bashar rasuul looga dhigay ma malaa'ig samada laga soo dejiyo soo maha ayay yidhaahdeen marka bal caqlixumadooda ilan rasuulku waa bashar waa bani aadam yacni waa waa addoon addoommada ilaahay ka mid ahoo sifaadka dee basharka lagu yaqaana ay ku dareerayaan hadday hurdo tahay hadday dhimasho tahay hadday dhaawac tahay hadday dhibaato kale tahay hadday cudur tahay hadday caafimaad tahay dee nebi maxamedba sala allahu calayhi wasalam isagoo khayru khalqillaah ah haddana sifaadka basharka ku dhaca isago kumay dhacayn marka calaa kullin waxa weeye caqli xumo waxa ugu filan waxay yidhahdeen rasuulku bashar ma noqon karo waa inuu malag noqdaa ilaahiina wuxuu noqon karaa bay yidhahdeen dhagax bal caqli xumadooda dhagaxa iyo basharka kee qiimo badan basharka soo maaha haddana rasuulku dee rabbi ma ahee waa addoon soo maaha marka addoon dadkii ka mid ah risaalo looma soo dhiibi kara bay yidhahdeen oo mustaxiil ilaahii la caabudayana dhagax bay ka dhigteen soo caqli xumaalkii ugu liidatay maaha waay ibnulqayimna nuuniyada waa ka ku tilmaamay yidhi wallahu caaba almushrikiina biannahum cabadu lxijaarata fii rida shayطaani wanaca calayhim kownaha laysat bikhaaliqati walaysa daati nudqi bayaanin faabaana ana alficla wاtakliima min awhaanihim laa shaka mafquudaani waxa uu tilmaamo uu yidhi ilaahay mushrikiintii wuxuu ku ceebeeyey oo ku dhaleeceeyey dhagaxaan inay u caabudeen iyagoo shaydaan ku raalligelinaya markaasaa loo tilmaamay inaanay waxna abuurin yacnii hadal iyo hugun iyo dhawaaqna aanay lahayn waxaa alla u caddeeyey ficilka iyo hadalka asnaamtooda in laga waayey oo hadal iyo huguntoona aanay lahayn fasaluuhum in kaanuu yantiquun soo ibraahim kumuu lahayn qoomkiisii markii dhagaxaantii uu digada ka dhigay ayaa kii ugu weynaa buu daayo markaasaa markay yidhaahdeen man facala hada biaalihatina ya ibraahim de wuxuu yidhi anuu shaqa kumeliye bal facalahu kabiiruhum hada fasaluuhum in kaanuu yantiquun kaa ugu weyn yacni ilaahyadii ay wixii ay ilaahyada ka dhigteen waa baatil eh wuxuu yidhi kii u weynaabaa kuwii kala laayey bal hadda hadday hadlayaan weydiiyoo la hadla dabeed markii intay dib isugu noqdeen bay yidhahdeen wallahi inakaa khaldan waxaan hadal iyo huguntoona lahayn oo naftoodii difaaci karayn ayaynu haddana ilaaha ka dhiganayna waa dhagaxaanta uu digada ka dhigay nebi ibraahim ee uu jajabiyey marka dee gaalnimada iyo shirkiga iyo caqli xumadu way wada socdaan oo xataa gaalada maanta dhaqamadooda haddaad u fiirsato yacni sida xayawaanaadka iyo xoolaha xoolaha way ka liitaan waxyaabaha ka soo fulaya laakiin qofka mu'minka ee iimaan kale caqligiisa waxaa hufaya hagaajinaya ee toosinaya dee waa islaamnimada iyo aadaabta iimaanka waxa uu sheekhu yihi uma inahu qad habat intaa dabadeed inahu ina alamra washaana xaalku wuxuu yahay qad habata inuu ku sugnaaday bilxisi dareenka iyo walmushaahadati aragtida ana lilmakhluuqi in makhluuqu uu leeyahay sifaati kamaalin sifaat dhammaystiran oo ammaan leh wahiya sifaatu kamaalkaasina min allaahi allay ka ahaatay oo yacnii basharku dee waxbay maqlaan waxbay arkaan waxbay cunaan waxbay cabbaan yacnii sifaat iyaga agtooda dee kamaal u ah ayaa ay leeyihin uma inahu qad habata waxaa ku sugnaaday bilxisi dareenka iyo walmushaahadati mushaahadada ana lilmakhluuqi makhluuqu inuu leeyahay sifaati kamaalin sifaat dhammaystiran inuu leeyaho wanaagsan oo ammaana wahiya sifaatu kamaalkaasi min allaahi ilaahay bay ka ahaatay tacaalaa koreeyi famucطilkamaali kamaalka iyo dhammaystiranka ka bixiye awlaa bihi isagaa u habboon oo dee kamaalka mutlaqaana isagaa leh oo dee samcigu waa sifatu kamaal soo maaha yaa siiye dee samciga bani aadamka soo ilaahay maaha dee fa mucطilkamaali awlaa bih allihii samaca bixiyey haddaad isaga u diiddo soo caqli xumo iyo diin la-aan maaha isagaa uga awleysan laakiin dee samciga ilaahay samciga makhluuqa dee waa ka soocan yaho la mid ma aha waana sifatu kamaal markaa kamaalkaa kii siiyey isagaa u awleysan inuu yacni kamaalka ugu akmalsanna uu isagu ku sifaysnaado markaa samcii basarkii markaa sifaatu kamaalka wuxuu leeyahay dee waa qiyaasul awlihiyo kamaal kasta oo wanaagsan allihii bixiyey isagaa u awleysan laakiin waxaa laga soo reebayaa dee sifaatka qaarkood iyagoo makhluuqa kamaal u ah ayaa xagga ilaahay dee nuqsaanay ku yihiin oo laga nasahaya soo maha sida maxay dee hurdadii akligii shurbigii makhluuqa imika inuu wax cuno wax cabo seexdo xagga makhluuqa waa kamaal soo maha waa qof nuqsaani ku dhacday dee qofka hurdadu ka tagto ama waxba cuni waaye laakiin ilaahay marka loo eego dee tacaala allahu can dalika culuwan kabiiran waa nuqsaanu waa laga nasahaya kadalika waxaa jira sifaat binisbati ila llaahi dee kamaal ku ah makhluuqana dee nuqsaan ku noqonaya maxaa ka mid ah dee sifatu lkibriya weynida iyo cadamadu ilaahay waa sifatu kamaal bay u tahay insa makhluuqana maxay ku tahay naqsi waayo isagu mabagayo dee xaquma leh in kibriya lagu sifeeyo makhluuq uma inahu qad habata waxaa ku sugnaaday bilxisi dareenka dareenkana waxaa la yidhaahdaa alxawaasu alkhamsa shanta dareemayaasha wax lagu dareemaa waa asamcu walbasar wallamsu washam waddawq maqalka aragga taabashada urta dhandhamada mushaahadaduna waa noocun xawaasti ka mida ilan waa araggiya soo maaha marka waa dikru lkhaas bacda alcaam iyadoo xis dareenka guud ahaan loo sheegay ayaa mushaahadadii oo khaasana lagu cadfay lilihtimaam si iyada si gaara loo daneeyo darteed uma inahu qad habata waxaa ku sugnaaday bilxisi dareenka iyo walmushaahadati aragtidaba ana lilmakhluuqi makhluuqu inuu leeyahay sifaati kamaal sifaatu kamaal yacni sifaat dhammaystiran oo wanaagsan wahiya sifaatu kamaalkaasi min allaahi alla ayay ka ahdeen xaggiisa tacaalaa koreeye oo ilaahay baa siiyey fa mucطil kamaali haddaba kamaalka iyo dhammaystiranka allihii siiyey awlaa isagaa u awleysan oo u mudan bihi kamaalkaas oo allihii kamaalkaba bixiyey inaad kamaalka u diidaa dee waa caqli daro waa qiyaasulawlihi min baabi alawlaa waalaxraa inuu ilaahay markaa akmalu sifa u leeyahay oo waa walilaahi almathalu alaclaa sifo kastoo wanaagsan ta ka wanaagsan ee ka sarraynta badan ilaahay un baale subxaana wa ama alfitratu fitradii miyaah waa wixii qofka ku beeraa ee lagu abuuray ilain adiladii wuxuu yihi waxaa daliilu ah kamaalka sifaatka ilaahay ee mulaqa alsamcu waalcaqlu waalfitra soo maha samcigii dee kitaabkii ilahay baynu soo qaadanay caqligiina dee caqliga saliimkii inuu sifaatulkamaalka alla u sugaya ayaynu soo qaadanay firadiina waa waxa qofka ku beeran ee ku abuuran wa ama alfira fidradii miya waa qofka wixii ku beerhaaye lagu abuuray eh siday deliil ugu tahay kamaalka sifaadka ilaahaya mulaqa ah waxa weeye waayo falianna nufuusa maxaa yeelay nufuusta asaliimati ee fayow ka nabad gashay inxiraafka majbuulatun waxa lagu abuuray oo maftuuratun lagu beeray ay macnaha naf waliba waxa lagu abuuroo lagu beeray oy ku dhalatay calaa maxabat illaahi wa tacdiimihi wa cibaadatihi ilaahay cibaadadiisa iyo weynayntiisa iyo cibaadadiisa ayaa lagu abuuroo lagu beeray waay halkaas sheekhu muxuu yidhi annufuusu saliimatu dee waxa weeyaan caqliga iyo naftu hadday inxiraafto ma fayoobe dee way fidnowday soo maah had iyo jeerna waxaa la yidhaha fidrada qofka uu ku dhashee ku beeran yacni qofkii asal ahaan waxa ku beeran uu ku dhalanayaa toosnaanta iyo ilaah jacaylka iyo tacdiimkaa laakiin saamayn ama ta'hiir dibadda kaga yimaada ayaa laga yaabaa inuu wixii ku beeraayo uu ku dhashay ka leexiyadii maxaa u daliilo taas inxiraafka iyo gaalnimada iyo ilaah nacaybku inuu taari iyo hoo asal aanu fidrada u ahayn lakin wax ku soo darriye uu yahay maxaa u daliila taasi waa in dee asalku tawxiid ahaa ayas axsanta jazaka اllah khayr waa xadiidka xadiidkan doonaya kulu mawluudi yuuladu calى اlfiطra faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi sow nebigu mu odhan yacnii ilmo kastoo la dhalo fidrada diin jacaylkaa iyo fidradaa saliimkaa ayaa waxa weeyaan ilmo kasta lagu dhalaa laakiin labadiisii waalid ayaa ama yahuudi ka dhiga ama kiristan ka dhiga ama dabcaabud ka dhiga halkaa daliilka ku jiraa wuxuu yihi lama odhan aw yumaslimaanihi ama muslim ka dhiga waayo islaamnimada iyo diin jacaylku waa tii ku beerayd soo maha ya iyadu daari maaha yahuudiyadan iyo nasraaniyadan iyo majuusiyadani waa daari laakiin diin jacaylka iyo islaamnimadu asal bay ahayde daari ma ah haddii wax dibadda kaga imanaya tahay kuwana lagu cadfi laha waxaa la odhan lahaa aw yumaslimaanihi ama muslim bay ka dhigayaan soo mah lama odhan waayo waxaaba la yidhi kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fidraduna waa diin jacaylkii iyo islaamnimadii taasuu ku dhalanaya oo ku beeran oo ilmaha yar haddaan far la saarinoo sidiisa loo daayo yacni diin jacaylka iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala macrifadiisu waa fitra ku beeran laakiin waalidkii dhalay unba ama wixii ku beeraa ku barbaarinaya wax cusub maaha wixii uu ku dhashay ayuunba amba kusii barbaarinayaa ama waabuu ka leexinayaa dee soo maaha oo dee kufri iyo gaalnimo ayuu ku ridayaa marka sidaasuu yidhi annufuusu saliima yacnii nafta iyo caqliga fayoobi diinta iyo jacaylka alle wuu ku dhashaa oo ku beeran yihi walidaalika shaekhu lislaam majmuucu lfataawaha wuxuu ku yidhi ama annufuusu almariidatu biاshubuhaati waاtakharusaat fainahum yukrihuuna fiطarahum wacuquulahum calىa qabuuli اlmuxaali اlmutanaaqid wuxuu yidhi dee nufuusta saliimka ah ku beeran jacaylka alle iyo weynidiisa laakiin wuxuu yidhi nufuusta bugta ee ku bugta shubuhaadka iyo malaha iyo dunuunta baatilka ah ku bugta waa naftii dee shubho iyo waxa weeyaan shahawaad ay galeen waxau yihi kuwaasi fainahum yukrihuuna fiطarahum wacuquulahum calىa qabuuli اlmuxaali اlmutanaaqid kuwaas yacni caqligooda iyo fidradii ku beerayd waxay ku khasbaan inay aqbasho wax mustaxiiloo isburinaya oo waxyaabahan shirkiyaadka iyo kufriyaadku waa waxyaabo mustaxiil oo iska hor iyo daba imanaya waa dhagaxa la dul fadhiya dee dheef la weydiisanayo marka waxyaabaha aqbalideeda ayay naftooda ku khasbayaan laakiin waa kuwee waa nufuusta dee bukootay ee shubuhaadka iyo dunuunta baatilka ay gashay laakiin nafta caafimaadka qabtee saliimka ilan sheekhu wuxuu yihi faina nufuusa saliima eh nufuustaas iyagu waxay ku beeran tahay maxabada iyo tacdiimka rabbi shaarixa axaawiyaduna wuxuu yidhi أwdac اllah fi اlfiطرة الإnsaaniية اlatي lam tatanajas bاljuxuudi والتacطiili walaa bالtashbiihi والtamhiil waxaa ilaahay dhex dhigay fidrada insaanka yacni uu ku soo dhashee ku beeran fidradaasoo aan ku nijaasoobin diidista iyo yani juxuudka diinta ilaahay la diidayo iyo tacطiilkan sifaadka ilaahay la cailayo ee la inkirayo iyo tashbiih iyo tamhiilka ilaahay ilaahay khaaliq ahaaye sarreeye makhluuqa lagu shabahayo waxa uu yidhi yacnii fidrada saliimka ee insaanka ee aan waxyaabahaas ku nijaasoobin fidradaasi waa fidrada qofku ku dhashee ku beeran eh fidradaa ilaahay wuxuu dhex dhigay maxay annahu subxaanahu alkaamilu fii asmaa'ihi wa sifaatih allaha xumaan iyo ceeb oo dhan ka nasahan inuu yahay mid dhammaystiran oo kaamil ah dhinac walba xagga magacaantiisa iyo tilmaamihiisa wa annahu almawsuufu bimaa wasafa bihi nafsah wa wasafahu bihi rasuuluh iyo inuu yahay alle mid ku sifaysan wuxuu naftiisa ku sifeeyey ama rasuulkiisa uu ku sifeeyey wamaa khafiya min alkhalqi min kamaalihi acdamu wa acdamu mima yacrifuunahu minhu wuxuu yidhi khalqiga wixii ka qarsoomay ee ah kamaalka iyo dhammaystiranka rabbi kamaalka ilaahay ee mudlaqa ah iyo wanaaggiisa iyo kamaalkiisa yacnii inta khalqiga ka qarsoon ayaa ka weyn oo ka weyn intay ka garanayaan macnaha wuxuu sheekhu tilmaamayaa intaynu ilaahay ka garanayno wanaaggiisa iyo sarrayntiisa iyo sifaadkiisa intaynu ka garanaynaa waa yarta waxa ka weyn oo ka badan inta inaga qarsoon ee ilaahay kamaal mudlaqa uu leeyahay dhinac walba ka dhammaystiran marka calaa kullin wuxuu sheekhu tilmaamayaa uun in waxa weeyaan dee fidrada saliimkaee ka markhaatiga ah kamaalka ilaahay waa nafta fayow iyo fidrada fayow ee aan inxiraaf iyo leexid aanay gelin weeyaan waxa uu sheekhu yidhi markaa wa ama alfira yacnii fidradii qofka ku beerayd ee ku abuurayd miyaa falianna anufuusa saliimata waayo nafaha fayow ee saliimka ah ee ka nabad galay inxiraaf bannaanka kaga yimaada nufuustaa saliimkii majbuulatun waa mid lagu abuuray maftuuratun oo lagu beeray calaa maxabat illaahi ilaahay jacaylkiisa iyo wa tacdiimihi weynayntiisa iyo wa cibaadatihi cibaadadiisa yacnii nufuustaa saliimka ee inxiraaf aanu dibadda kaga iman waxa ku beeran oo lagu abuuray ilaahay inay jeclaatoy weynaysoy caabuddo oo wahal tuxibu nufuustaa saliimkii miyay jeclaanaysaa oo wa tucadimu ay weynaynaysaa oo wa tacbudu ay caabudaysaa ilaa man calimat miday ogaatay mooyaane annahu mutasifun inuu ku sifaysan yahay bisifaati alkamaal sifaatkii dhammaystiranka iyo kamaalka allaa'iqati ee u cunamayee ku habboonaa birubuubiyati rabbinimadiisa iyo wa uluuhiyati ilaahnimadiisa waxa uu sheekhu yidhi nufuustaa saliimkaan inxiraafin waxaa lagu abuuro isaga beeran ilaahay jacaylkiisa iyo weynidiisa iyo cibaadadiisa wuxuu sheekhu haddaba yidhi oo nufuustu miyay jeclaanaysaa oy weynaynaysaa oy caabudaysaa ilaa ciday ogaatay mooyaane inuu sifaatulkamaal ku sifaysan yahay yacnii sifaatulkamaalkaasoo rabbinimadiisa iyo ilaahnimadiisa u cunanto oo munaasab ku ah dee jawaabtu waa maya yacnii nufuustu cidda ay weyneynaysay caabudayso ee ay yani cidday caabudayso ee weyneynaysay jeclaanaysaa waa ciddaas sifaatulkamaalka ku sifaysan cid nuqsaan leh oo naaqisa dee nafuhu may weyneeyeen manay caabudeen soo maha markaa sheekhu halkaana wuxuu ku tilmaamay in nufuustaa saliimkee fayoobi ay ku beeran tahay ilaahay maxabbadiisa maxabbadaa ku beeran sababteeduna ay tahay inay nufuustu og tahay ilaahay sifaatulkamaal inuu leeyahay mulaqa kamaal mulaqa alle subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay idan sifaadkii ilaahay ee sheekhu uu yidhi waa kaamil kamaal muطlaqaho laa naqsa fiiha biwajhin min alwujuuh kitaabkii ayaa u daliil noqday kamaalkaa mulaqa ah caqligii ayaa u daliil noqday kamaalkaa mulaqa ah fidrada dadka ku beeran ee ay ku dhalanayaan ayaa u daliil noqotay kamaalkaa mulaqa ah wallahu subxaanahu wa tacala aclam